waxaa kaloon sidaan horeyba u sheegnay aan dhisi doonnaa dhammaan goobaha dowladda hoose iyo waddooyinka gobolka banaadir ee roobabkii mahigaanka ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay sababeen guryo inay dumaan burbur hantiyeed iyo waddooyin baaba maamulka gobolka banaadir wuxuu dhexda u xirtay in si deg deg ah looga howlgalo arrintaas waxaanu shaqaynaynay intii roobabkuba ay socdeen oo ay noo suuro gashay dad badan oo biyo xoog badan ama daadad ay ugu soo galeen guryihii ay ku noolaayeen waxaa kaloo noo suuro gashay guryo duug ah oo burbursan barakacyaal degganaa ee gurihii ay ku soo dumeen inaan ka soo faagno laga soo qodo halkaas lagana soo saaro ubad soomaaliyeed oo noolnool waddadii yacni guryihii dumay dhexdood bulshada soomaaliyeed gaar ahaan barakacyaasha waxaan uga digaynaa inayan how hoy ka dhigan meelaha burburay oo ay suuragal tahay saacad kastaba inay soo dumaan guryaha duugga ah ha ahaadeen kuwa sida gaarkaa loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa dowladda